أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin heynana waxaa ka mid ah wilaayada baaya ee ku dhawaaqda xamlo dacawi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi allaha u naxariistay waxaa degmada galhareeri ee wilaayada galguduud ku geeriyooday nabadan cabdikariim muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga shil gare oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ee ka dhacay gudaha dalka kenya nadwi cilmiyeed qaybka xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada jubbada hoose ayaa lagu qabtay degmada jamcama ee wilaayadaasi wilaayada bakool ee gurmud raashina gaarsiisay dadkii ka soo barakacay degmada luuq ee gobolka gado wadayaasha gaadiidka ka shaqeeya gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa cabasho xoogan ka muujiyey isbaarooyin murtadiintu ay soo dhigteen magaalada beledweyne khasaarihii ugu xooganaa ee dhanka dhaqaalaha ayaa soo wajahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahayn qodobadii ugu door korona warkeena subxanimo markana kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan wilaayada baaya ee ku dhawaaqda xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi walaalkan abu xasan ayaa faahfaahinaya warkaasi sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku dhawaaqay xamladan dacwiga ah waaliga ayaa tilmaamay in xamlada inteeda badan ay daaran tahay laba jiha oo kale ah in dadka muslimiinta lagu boogaadiyo oo lagu dhiirageliyo inay ka qayb qaataan dagaalka jihaadka ah ee la isaga dafcinaya cadowga horarka ah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo midda labaad oo ah in dadka looga diga munkaraadka laguna booriyo wanaagga iyo khayrka walaayada islaamiga ah ee baay waxay ku dhawaaqaysaa wargelinaysaa dhammaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool walaayada gudaheeda in walaayada ay bilaabi doonto xamlo dacwi ah xamladaas magaceedii waxaa la yidhaahdaa irshaadu lummati ilaa sabiili arashaad shicaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee ku jiray saxiixeenka si guud ahaaneed xamladaasi waa min baabi qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara iyo aayaddii kale waxaridi lmu'miniin casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu marka inta badan laba jiha ayay beegsan doontaa laba mowduuc ayay beegsan doontaa mowduuca taxriidka ah oo ummadda in lagu guubaabiyo lagu dhiirageliyo iska dafcinta iyo iska dhicinta cadowga kusoo duulay iyo mowduuca labaad oo ah alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar oo asagana muxuu ahaa dadka muslimiinta ee ku nool walaayada gudaheedii in muxuu ahaa gacanta la qabto wixii xumaa ay ku jiraan samahana lagu tartarsiiyo lagu booriyo lagu dhiirageliyo labadaa dhinac ayay tarkaysiin doontaa sheekh xamse waxa uu sheegay in xamladan ay ka hirgeli doonto dhammaan degmooyinka wilaayada muxaafadaadka tuulooyinka iyo deegaanada miyiga si isku mid ahana ay u bilaaban doonto xamladaani waxaan rabnaa inay ka hirgasho dhammaan walaayada muxaafadaadkeedii kala duwan dhammaantoodii iyo tuulooyinka iyo dhammaan baadiyaha iyo dhulka beeraha ah dhulka miyiga ah dhulka fog iyo dhulka dhow intaba waxaan rabnaa inay ka wada hirgasho la wada gaarsiiyo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo qadaro insha allahu tacaala saan rajaynayno ugu dambeyn waxa uu waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ugu baaqay bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada in xamlada ay ajiibaan oo ay ka wada faa'iidaystaan waxaan ummadda muslimiinta u sheegaynaa in la ajiibo xamladaasi mawaadicda ku imaanaya waa mawaadic aada u qiimo badan oo wanaagsan weeye in la ajiibo la qaato la aqbalo insha allahu tacaala wixii xamlada ka dambeeyeen insha allahu tacaala waxay noqon doontaa khayr iyo wanaag in insha allahu tacaala lasii laga sii dambaysiiyo haddii ilaah yidhaahdo dhammaan marka mujtamaca waxaan leenahay hala garab istaago ragga shaqadaa loo xilsaaray ee ku howlan hana la samciyo hala ateeco insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xamladan dacwiga ah ee looga dhawaaqay wilaayada islaamiga ee baay waa xamlo guud oo si wadajira looga dhawaaqi dhammaan wilaayaadka islaamiga waana dacwo guud oo ku wajahan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool raayada towxiidka ee wilaayaadka islaamiga allah u naxariista waxaa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ku geeriyooday nabdoon cabdikariim muuse casir oo ka mid ahaa noqabada wilaayaadka islaamiga marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi allah ha u naxariistee waxaa magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ku geeriyooday naqiib cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiibka ayaa xanuun saacado kooban hayay kadib u geeriyooday waxaana aaska janaasada naqiibka ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan galhareeri kuwaas oo isugu jiray ansaar iyo muhaajiriinna nabadoon cabdikariin muuse casir wuxuu taariikh ku lahaa jihaadka barakaysan ee soomaaliya ka socda isagoo ka soo jihaaday muqdisho iyo gobollada dhexe wuxuuna sidoo kale rabbi ha u naxariistay naqiibku caan ku ahaa samafalka iyo taxriidka jihaadka bulshada ku dhaqan degmada galhareeri oo ay ugu horeeyaan waxgaradka ayaa ka tacsiiyey geerida naqiibka walaalkeen waxaan leeyahay ilaahay horta mar labaad iyo mar saddexaadba sabir naga siiyo kitaabkiisana midiga ka siiyo adduunyada hadda shidadeedii uu ka intiqaalaya aakhire waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala janatulfirdows alaclaa haas geliyo cadaabulqabrigana ha ka badbaadiyo annagana gadaashiis alla nama fidneeyo waxaan leeyahay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay subxaanahu watacaala sabir iyo imaan ha naga siiyo ahalkiisana ha ka siiyo annagana dhammaan ha naga siiyo sheekh cabdulkariim runtii annaga waxaan ku naqaan nin ahlu khayr ah oo cibaado badan oo camal wanaagsan oo uurkiisa uu saafi yahay hadduu yahay camalka jihaadigaa fikirka uu ka qabo iyo hadday tahay qaraabada uu la nool yahay islaaxeeda iyo la noolaashadeeda waxa uu ka qabo intaba khayraan maaragta ku ognahay khayrna waa u rajayhaynaa nabadaan cabdikariin muuse xasir runtii magaalada intaan joogay nin lamida oo la nooca maana soo arag wuxuu ahaa nin aad u kheyr badan marka waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa midaar iyo iftiin baxayuu ku ahaa dadka dhexdooda nagna ilaahay sabriyi naga siiyo allah u naxariistee naqiibku wuxuu imaamka ahaa masjid ku yaalla galhareeri qaar ka mid ah xirta masjidka ayaana ka tacsiiyey geeridiisa ilaahay sida mataqaanaa aan uga rajaynayo cabdikariin inta aan mataqaanaa aan ka ogahay waxaan wanaag ahayna aanan ku arag waxaan khayr ahayna weligey aanan ku arag xataa meelaha oo sheega falakudarrada iyo aad buu mataqaana u karaahsan jiriyey masaajidkaasoo mataqaanaa isaga uu mas-uulka ka ahay uu kusoo soo aadi jiriyey ragga isagoo meesha masaajid ula barandow leeyahay xoogaa sheeko kaloo adduunya toogtoog lagu sheekaysanaya hadduu yimaado inyakare waa la wareegi jiray gadaal u tegi jiray kitaabkiisa bisoo kala baxsan jiriyey marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga tacsiyeynayaa dadka muslimiinta khaasatan ehelkiisa khaasatan qoyskiisa meel kasoo joogaba sideedaba axadka ilaahay isku xiro ummaddaa ilaahay ku xidhaaba waxaan xasuustaa janaasadiisii qaab safka loo toosiyey in la waayay oo la yaabay khalqiga isku soo curjiyey khalqi aad u fara badanaa ka too qaybgal axad wuxuu ahay aad iyo aad dadka ugu weyn qof walbana ay isu sheegaysay sheekh cabdikariin allahu naxariist mahadsanid marwaan shil gaare oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyada ee ka dhacay gudaha dalka kenya shilkana ee si gaara kaga dhacay waddada weyn ee u dhexaysa magaalooyinka miwingi iyo gaarisa waxaana inta la xaqiijiyey shilkaas ku dhimatay ilaa saddex ruux iyadoona u yimid kadib markii mooto ay saarnaayeen ilaa saddex ruux uu jeeray gaari nadwi cilmiyeed qayb ka ah xamlada dacwiga ee ka socota wilaayada jubbada hoose ee lagu qabtay degmada jamaama ee wilaayadaasi abuu eman ee faahfaahinaya iyadoo qaybka xamlada ay dhowaan ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa culamaa udiinku dhankooda bilaabeen dowrkooda ku aadan dardargelinta iyagoona manaabiirta bilaabay inay bulshada kala hadlaan nadwi cilmiyeed ay culimmadu ku qabteen masaajidda degmada jamaame ayay ka jeediyeen kelimaad qiimo badan oo taabanaya dhinacyo kala duwan islamarkaana muhiim u ah dadka muslimiinta sheekh cumar xayaakalla oo ka mid a culimmada wilaayaadka nadwaadkana bixinaya ayaa jeediyey kelimad dheer oo wacyigelin ah islamarkaana ka hadlaysay alwalaa walbaraa bulshadan ugu baaqa inay xooga saaraan cidda laa ilaaha ila allah ehelka u ah oo ilaahay kow ka yahay nebigii sunnada ka yahay ummadda nebiga ummadda inta rumaysa ay saddex ku tahay intaa in garab iyo gaashaan lala noqdo oo wehel lala noqdo oo nusaro loo noqdo oo lagu abtirsado oo lagu antimaa sheegto taasi waa qodobka koowaad oo uu ku siinayo waxa loo yaqaano walaha allaanu hiilinaynaa allaanu gargaaraynaa allaan la safnahay nebi maxamed baan la jeelnahay nebi maxamed baanu garab taagannahay waa ta u horraysa ee lagu leeyahay walaha berada waa maxay war intan cidda ka gaalowday ee ka soo horjeeda annaga beri baan ka nahay nadwadan qaybta ka ah xamlada loogu magacdaray ummadda in lagu hanuuniyo waddada xaqa oo lagu qabtay masjidka annuur ee degmada jamaame islamarkaan gudaha masjidka ay ku dhegaysanayeen ragga ayaa waxaa sidoo kale si aadaab bannaanka kala socday oo ka dhegaysanaya dumarka sheekh xasan aadan cabdulle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa isagana jeediyey mowduuc ahmiyaddiisa leh oo muslimiinta la dareensiinayay waajibnimadiisa kaas oo ah difaaca dholalka muslimiinta oo laga doonayo dadka oo idil marka la eego marxaladda la joogo qofka soomaaliga ama qofka muslimkaa oo kitaabkiisa iyo diintiisa uu maaragtay yacnii quyuurka u ah inuu fikiro oo isfahmo oos gaalo iyo maaragtay khidadkeeda iyo yacni waxa la hagardaamada fahmo aad bay muhiim u tahay xoog baan leennahay xoolaan leennahay dadnimaa nagu jirto mana yeelayno fiiri yacni waxaa weeye haddaan sidaas u dhahno wallaahi waa difaacanaynaa waana difaacannay waad aragteen ma idinla tahay haddaanan dagaalkaasi jihaadka ah socda ee xarakatu shabaal mujaahidiin ilaahay ku dhulqabtay uusan jirin inaan hadda sidaa ku naaloon lahayn masaajidda saa u toogi lahaydeen inay saa u muuri lahayd inay saa arligu ahaan lahaa mawaadiicdu kama marneen sidoo kale in dadka lagala hadlo arrimaha ugu muhiimsan ee la xidhiidha toosnaanta cibaadaadka si gaara salaada waxaana mawduucaasi soo jeedinayey sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay nadwada salaa waa la yaqaanaa soomaa waa afdalu cibaadatin fi lislaami bacda tawxiid ama camal la sameeyo midka ugu wanaagsan diinta islaamka markii la soo gala kadib mar haddaad tidhahda laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuululahi maxaa kugu xiga asalaa allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wastaciinuu bisabri wasalaax wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin alle wuxuu leeyahay asagoo muslimiinta la hadlayo sabirka iyo salaada kaalmaysta leanna salaaddii baaban la wadi karin sabir la'aantii nadwaadkan ayaa qayb ka ah tallaabooyinkii ugu horreeyey ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo u qaaday xamlada dadka lagu wacyigelinayo taasoo haatan si dardar leh kaga soconaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose mahsanid aboeman wilaayada bakoole ee gurmud raashiina gaarsiisay dadkii ka soo barakacay degmada luuq ee gobolka gado cabdilqani maxamed ayaa warkaasi inoo haya gurmadkan oo ka koobnaa deeq raashiin ah ayay wilaayada islaamiga ah ee bakool gaarsiisay saddex boqol iyo afartan qoys oo kasoo barakacay degmada luuq ee gobolka gedo kadib markii ay halkaasi ka qarxeen colaadii ay gadaal ka riixaysay kooxda riddada soomaaliya qoysaskan oo hadda ku sugan deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ayay wilaayadu u fidisay gurmadyo kala duwan waxaana munaasabadii raashiin qaybinta oo ay ku sugnaayeen culimo iyo waxgarad uga horreyn ka hadlay sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimada diinta islaamka in sha allahu tacaala aragaas anti malaagaba sheegi islaamna weynaaji arga haytan faydihii lata arga haytan antagna ama akhyara may lakahale ahin jihaadka lakahale akhyare iyo isku hukumo kitaabka ilahi laisku hukumo lakahale arga haytan geeka may badalile arga haytanaha ini ilaahay meelan kala walanin kubahanayna oo gaali iyo waljina kala da may badadku kaafto unana una dhahtan iska filagna walillahi alcizzatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay leeyiwaay ilaahay cizzina si mu'miniina aynin laakiin munaafiq mukorgawalari munaafiq muogalari waay ilaahay azina si sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maraaq muxiidiin guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona hawshan khayrka ah ku bogaadiyey mujaahidiinta may ballana walaalihii raashinkan la siiyey geeka nasiibkan waaladi nimyow dareemasan awalan horta ilaahay ka shukriyo muslimiintan oo ilaahay niicisaay oo geeka soomaali roogdo mase bariga afrika geeka dagaalama hayto dareema haytaan gaalan gaanto kale dagaalama hayaan galantoona mayba muslimiintii maaranay hatananka kaalmay haayaan araga hayta walaaladiinu geeka wanaaga yaala aragaasan dareema sanlan walba muslima meel walba roogona dareeme dadkeenin gargaaro mahayna bacdalahay dadkan mujaahidiintan ahayna somalilan kale mamagom lankale geekan suru mal aragaw may balana ila garab surumo dalkan usuuska filan haddii la garab surumo diin haangna ma aragna ilaaheena sii ilaaheena sheeg nin ma aragna adduunya aakhira kicisowan howgan kitaabka ilaahay qobsanaan ugu dambeyn qaar ka mid ah barakaacayaasha deeqdaasi la gaarsiiyey ayaa u waramay warbaahinta andalus iyagoona sheegay halka ay kasoo barakaaceen iyo gurmadka walaalahooda soo gaarsiiyeen waxayna sidoo kale u mahadceliyeen mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim magaagay meelaray cabdulaahi isaaq xuseen deegaankay degmada luuq waay waxaan ka soo kaarnay borobaleen iyo balaayo ka jirta sababteed waxaan ku soo biirnay eel ansaar si fiican baana noo soo dhoweeyey raashin ninkii baxsaday in ninkana siiyey bisabaab allah ka siiye si sharaf aan ku qaadanay haaf bariisa iyo haaf sokoraan gacanta ku hayna iyo laba sadaalo saliida waana mahadsantihiin khayr allah idin siiyo xuseen aadan isaaq geekunoo ardayda ansaar roogna degmada log naanoogubi dadkii barakayaalka ay ahayni ee walaalagahan khayr aleysi tidii lamaad mayba waa mujaahidiinta iskulle insha allah aw ardayda alxamdulilah walaalagahan haayan mayba lana ilaahiisan guuray raashingananasi raashinkaas kaas ee mayba waa bariisa kumud ee sokora kumud ee saliida kumud ee muslimo isaaga liid ehe alxamdulilaahi ilaahay mahadle el ansaara koyni luugaha ku ambabani hatana geeka ilaahay maadisa qabna maalintan geeka jimaadee alxamdulilah raashin yaherni walaalkii ma aan hanin dhiba kama hasigno saddex la saliid ah hal loor sokor ah hal loor bariid ah iyo alxamdulilah walaal macaankana ka helnay dadkii luuga ku baraka yahayni dadkaan walaaladaanoo gajiidini eelansaara koyni eelansaar walahani dhawaay walna sharaf bur isokor isaliidana nasi ilaahay lanka dhiibidina sadagan kuweel ilaahay barakaay garab shokor alle kuweel kaanku badan ilaahay lagu faday ilaahay si xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gacan kula dagaalamaysa cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta halka gacanta kalen ay ugu gargaarayso walaalaheeda maadaama mu'miniintu hal jir ay wada yihiin aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa wadayaasha gaadiidka ka shaqeeya gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa cabasho xoogan ka muujiyey isbaarooyin murtadiintu ay soo dhigteen magaalada beledweyne walaalkan abushaaba ayaa faahfaahinaya warkaasi wadayaasha gaadiidka ee ka howlgala gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey isbaarooyin tirabeel ah oo maliishaad ka tirsan murtadiinta iyo kuwa mooryaan ah ay soo dhigteen duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isbaarooyinkan oo ay sheegeen inay yihiin kuwa aan tirakoob lahayn ayay tilmaameen inay yaalaan inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan halkaasoo lagu dhibaataynayo dadka shacabka ah ee mara waddadaasi mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gaadiid fara badan ay ku xiran yihiin inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan qarkana ay u saaran yihiin inay gebi ahaanba joojiyaan isticmaalka waddadaasi wuxuu tilmaamay darawalkani in isbaaro walba wadayaasha gaadiidka lagu qasbo inay bixiyaan lacago xaddaaf ah haddii ay diidaanna ooda looga qaadayo rasaas noolnool dhawaashada aan cabanayno waxa waaye anugu gaadiidley baan ahay xalay waxaan seexday magaalada matabaan daakan ka soo kacay orax markuu dhacena beledweynaan imid dhibaatadaas marka waxay isbaaro kasoo bilaabatay meesha la yidhaah salax jeere ilaa magaalada cawada magaalada haddaad aragti afartooda koono ee dhanka wadadaas aalgaal ama hilikeliyo haddaad aragti wax ku isbaara talwaabiyaabaysa ama garat ilaa federaal maxay dhibaato dadka dhulka inaan ka hajirno dhulka waa dhulkaan u dhalanay waa dhulkaan ka dhalanay dadka dhiganaane waa dad shacab iyo dawladda iskugu jiro isbaarada taal wax la koobi kara maahan cawada isbaarada cawada taal wax la koobi kara maahan hadda aniga isbaaradan kusoo maray salax jeere iyo magaalada aagteeda konton waa dhan tahay marka walaalow dhibaatadaasaa jirto dawladdii hadda galabta waxaa iigu darreed halkan kontaroolka uu yaallo eerboorka meesha buurbuursaa ka xagayse bartaas waxaa taal isbaaraa taal nin dariis gashana xargu u xiran yahay waadiga ilaa hiiraanbile intaan la gaarin labaa taal hiiraanbile midaa taal waadigan hoos oo banaani labaa taal waadiga qowladeed kor iyo hoos way ka taallaa labada dhinac way ka taallaa dhankan hoose duqdagaal waan warsanaya wadada amita hoose roontaan isiri duqdagaal way taallaa magaala afkeeda way taallaa buuntada yartaa way taallaa banaani meesha looga baxo jeeqdaa way taallaa naf iyo geed waay wax hebel hebel la dhihi kara maahan magaalada aabay waxaa baabuurtii wadada muslimka masaafarka aabay laga waxaa laga soo raadsadaa magaciisii saakay waagu markuu ka baryay iyo hadda inta ka dhexaysa inta lacag ka baxday anuu biil ciddaydaa ugama dirsan meel kalena ugama dirsan wallahi ma xisaabi karaba si aan u xisaabo ma garanayo inta kale waa la iga soo tuurtay tuur halkaa dhiga ariga ama konton dollar tuur halkaa tuur saad u baryootamaysa inta xabad igu ridana xisaab ma walaba ilahi xisaanka noolaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa caan ku ah lacagaha baada ay ka qaadaan dadka shacabka ah inta badan wadayaasha gaadiidka ee isaga kala guusho koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaana dhiban u ah isbaarooyin tirabeel ah oo murtadiintu ku dhacaan dadka socotada ah aad buu mahadsan walaalkan abushabaw kaasi ahaa khasaarihii ugu xooganaa ee dhanka dhaqaalaha ayaa soo wajahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi
waxaa si lama filaan ah u burburay dhammaan sarifka saamiyadda adduunka halka hoosu dhici ugu xumaa uu ku dhacay qiimaha dahabka qalinka iyo lacagta xiran ee loogu yaro bitcoin shirkadaha ugu dhaqaalaha badan ee wadamada mareykanka iyo jarmalka ayaa khasaaro baaxad leh la kulmay maanta sarifka saamiyadda dalka jarmalka ayaana laga soo calaameeyey hoosu dhac dhan labiyo toban boqolkiiba oo maalin keliya ah halka lagala socdo dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga adduunka ee dalka mareykanka ayaa maanta lasoo dhigay tilmaamo dayrin ah taasoo saameyn ku yeelatay badi suuqyada adduunka shirkadaha teknolojiyadda mareykanka ayaa maanta oo keliya waxaa khasaaraha gaaray lagu qiyaasay shan ilaa sagaal boqolkiiba waxaana shirkadaha khasaaray ka mid ah shirkadda meta ee leh facebook shirkadaha google microsoft iyo kuwo kale si guud ahaan suuqa saamiyadda mareykanka ayaa maanta oo keliya khasaaray laba trilyan oo dollar burburka nidaamka caalamiga ah ee dunida ku amartaagleeya ayaa ku xiran burbur soo gaara mareykanka kaasoo ku imaan kara dagaallo sokeeya oo dalka ka qarxa ama dhaqaalihiisa oo dhulka gala waxaana haddii mareykanku burburo ama awooddiisu aada isku dhinto ay shakilaan aqoon-yahanada iyo falanqeeyaashu tilmaamayaan in nafis ay dareemi doonaan muslimiinta ku dhiban dunida oo ay ugu horeeyaan reer filistiin
aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa warkii subaxnimo ee saaka oo talaado in kaga imaanayda cdaan dulis wanageenta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu